إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ka fuliyeen fariisimo ciidan oo ku yaalla gobolka jubbada hoose munaasabad loo qabtay lixdameeyo arday ayaa waxay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wilaayada islaamiga ah ee godo ayaa dowladdiin ah waxay u soo gebagabaysay qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayadaas dowladda federaalk ayaa mar kale waxay ka hadashay dhaqanxumada haweenka maandooriyaha isticmaala ee ku sii badanaya magaalada muqdisho kadib markii ay iyadu u diyaarisay meelo xumaanta lagu sameeyo oo ciidamadoodu waardiye ay ka hayaan si aan arrintaa looga hortegin waxaa soo badanaya dadka ka tegaya shaqada maamulada shisheeyaha la shaqeeya si ay uga badbaadaan xarakada shabaabul mujaahidiin oo ugaarsata saraakiisha iyo xubnaha maamuladaas ciidamada ammaanka ee waddanka tunis ayaa waxay xabsiga dhigeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaas inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay cabdalla biroole iyo nawaaxigeeda horey marar badan halkaasi waxa uga dhacay weeraro ciidamada kenyaatiga ayaa la sheegay in halkaa khasaaro lagu gaarsiiyey walow aan faahfaahin dheeriya laga bixin habeenadii iyo bilihii tagay cabdalla biroole waxa uu ka mid ahaa meelaha sida joogtada ah loo weerarayo iyadoo ciidamada kenyaatiga dhibaato xoogle ay ku qabaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose iyo kuwa kale ee shisheeyaha ee iyaguna dalka jooga iyo kuwa maamulada la shaqeeya ayaa kabalaya uradha waxaanay habeen weliba ka baqayaan in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay qaadayso ayaa kuwa sii kordhaya sila jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamada halkaa jooga wararku waxay sheegayaan in halkaa ciidamada khasaare lagu gaarsiiyey dhowr mare hore ayaa ciidanka yoontoy jooga waxay sidaanoo kale la kulmeen weeraro munaasabad loo qabtay lixdameeyo arday ayaa waxay ka dhacday wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu sagootinayay in ka badan lixdan arday oo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka xaflad oo ay kasoo qayb galeen culimo waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa waxaa lagu sagootiyey lixdan iyo afar arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasoo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ah ardayda ayaa waxay ka qalinjabiyeen mu-asasada al uturja faraceeda degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyadoona ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kale oo qaali ah qaar ka mida waxgaradkii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa u mahadceliyey macalimiintii juhdiga ku bixiyey ardayda ka aflaxday mu'asasada al uturja faraceeda degmada jilib walaalayaal ilaahay baa mahadsan ilaahay isugu kan keenay majliskan quruxda badan oo diinta lagu koryeelayo waxaan kaloo u mahad celinaynaa maxadka aturujo oo xafladdan qiimaha badan maanta soo bandhigay oo arda wiilal iyo gabdhaba maasha allah ay ku tartamayaan weliba aad moodid gabdhuhu inay aad ugu dheereeyaan runtiina waxa weeye xaflado badan baan ka qayb galnayoo tacliinta hadda ragga iyo gabdhaha gabdhahaba ka horreeya ilaahay ha u siyaadiyaan leennaha gabdhaha maxadka atruja oo runtii soo saaray waxaa maanta indhahanaga hor taagan shareecada ilaahay ardada dhan walba uga hadlaysa oo qiimaha leh soo saara iyagana waa u mahad celinaynaa weliba waxaa weeye ardaygii asagoon waxba garanayn oo ibtidaa ayaan u dhiibaynaa macallinka annagii dhalnayna waxba ma bari karno maantana waxaa weeye hortannadu waxaa ku samaynayaa aqoonta badan intaas kadib ardaydii dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabadda ku soo bandhigay qaar ka mida duruustii ay barteen احفظ القرآن يا أخت العقيدة لتكونين به دوما سعيدة هو نور لك في الدنيا وفي دارك الأخرى ستجنين رصيدة فكتاب الله منهاج حياة عيشة في ظله تغدو رغيدة هو في قبرك أنس وضياء حينما تبقين في القبر وحيدة لا تكوني كالتي قد ضيعت عمرها عن مشعل النور بعيدة ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo gunaanadkii munaasabadda kelimad ka jeediyey xafladda ayaa u mahadceliyey macalimiinta mu-asasada isagoona sheegay inay ugu deeqeen dhul hor leh oo ay ka hirgeliyaan mu'asasada maadaama mu'asasada ay tahay mu'asaso ay maamulayaan macalimiinna ay ka yihiin gabdho waxaan leeyahay hanii-an lakum aada iyo aad baad waxa weeyaan aan idinkugu bogaadinaynaa dadaalkii aad dadaasheen maantay mirihiisa ayaad guranaysaan mahadnaq aada u ballaaran baan idiin soo jeedinaynaa haddaanu nahay maamulka wilaayada jubbooyinka gabdhaha juhdiga iyo dadaalka iyo ardayda akhlaaqdooda iyo juhdiga ay bixinayaan taasoo nagu bixisay inaan waxa weeye dhulkii ay wax ku dhigayeen dhul kale inaan ugu darno oo ay wax ku baraan ardayda waxa aan isleenahay intaas ka badan ayay naga mudnaayeen mu-asasada al utruja ayaa faracyo badan kula qayba ka mida wilaayaadka islaamiga ah iyadoona horey ay sidaan oo kale uga qalinjabiyeen arday badan wilaayada islaamiga ee godo ayaa dowladdiina ah waxay u soo gebagabaysay qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayadaas sakariye cumar ayaa warkan faahfaahinaya dowladan oo ay ka faa'iidaysteen rag iyo dumar ayaa waxa ay socotay muddo afar iyo toban maalmood ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen muddada ay socotay duruus kala duwan dowladdan oo halkudhiggeed u ahaa dowratu ibnu durayd lixifdi lmanduumaat alluqawiya ayaa ugu horreyn waxaa hadlayo qaar ka mid a raggii ka faa'iidaystay dowladda iyagoona ka warramaya dowladda iyo waxyaabaha ay ku qaateen sida xaqiiqada dowladda aan soo marnay oo aan ka faa'iidaysanay kutubada horey loo sheegay oo walaalka uu sheegay sida musalladka oo mukhtalifulmacnaa ahaa iyo sida tadkiiratulxufaad oo asaguna sida runtii kitaab qiimo badan ahaa iyo midka u dambeeyey oo ahaa almaqsuur iyo almamduud kutubadaas aad iyo aad baan faa'iidadoodii u aragnay dowladaani waxaan marka ku tilmaami karnaa dowladii aan intana soo marta dhowaankaantii ugu qiimaha badnayd waxaan leenahay marka ciddii maskaxdeeda noogu keentay iyo ciddii nooga faa'iidaysay ciddii noo keentayna ilaahay maskaxdooda ha barakeeyo xilliga aan ku bixinayna xilli ajrigiisa ilaahay uu noo laba raabo allaha nooga dhigo waxaanan walaalaha muslimiinta meel kastoy joogaan ay naga dhegaysanayaan aan leenahay cilmigu waa shayga keliya oo aakhira iyo adduunba aan ku badbaadi karno in aan cilmiga sii siyaadsanno oon baranno intaas kadib waxa ay soo bandhigayaan qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku qaateen muddada ay u socotay dowladda alqamru maaun qazura walqimru xiqdun sutira walqumru duu jaalin sara fiihi walam yujaribi فالغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجربي لا تركنن إلى الهوى واذكر مفارقة الهواء لا تركنن إلى الهوى واذكر مفارقة الهواء waxa iyana markooda hadlay oo ka warbixiyey sida ay uga faa'iidaysteen dowladda qaar ka mid ah haweenkii dowladda qaatay halkan waxaan ka salaamaynaa macalimiinta maktabka oo noo soo qabanqaabisay dowladdan qiimaha badan oo aan ku barannay oo mawduucyo oo carabi ah oo aad noo anfacay oon ka faa'iidinay faa'iidada weyn baan ka helnay aad baan ugu hambaliyaynaynaa macalimiintii maktabka dacwada ee wilaayada gobolka gado iyo macalinkii dowladda intaas noo soo dhabar adeegay waxaan codsanaynaa in sidaasoo kale noolagu soo celceliyo ilaahay subxaanah watacaalana miisaankooda xasanaadka ha u saaro macalimiintii iyo maktabkii soo diyaariyey maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dowraad kala duwan u qabtaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi dowladda federaalka ayaa mar kale waxay ka hadashay dhaqan xumada haweenka maandooriyaha isticmaala ee ku sii badanaya goobo markii hore iyadoo yuu diyaarisay in xumaanta lagu sameeyo oo ciidamadeedu ay waardiye ka hayaan si aan arrintaa looga hortegin warkan waxaa faahfaahinaya xashim cabdinaasir magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya islamarkaana ay ka arrimiyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira fasaad badan kaas oo saameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhallinyarada ku nool magaalada fasaadka xarkaha goosta ee ka jira baararka iyo hoteelada xeebta liido ayaa horseeday in dhallinyaro badan oo ku nool magaalada muqdisho oo haween u badan ay waayaan mustaqbalkooda hoteelada iyo barxadda xeebta liido iyo meelo kale ayaa waxaa lagu sameeyaa anshaxumo badan iyadoona lagu isticmaalo noocyada kala duwan ee maandooriyaha waxaana ay hoteelada daasi furan yihiin afar iyo labaatanka saac taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka haweeneyda lagu magacaabo sakiya xuseen ayaa mar ay ka hadlaysay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxay soo hadal qaaday fasaadka ka jira xeebta liido waxayna sheegtay in gabdho badan oo daroogaysan ay kula kulantay xeebta iyaga haddaanaan adiga ka faaid u faa'iidaynin oo uga sheekeynin marka inuu marxaladahan soo martay iyo sirta ay ragga isticmaalaan nin gabar walba waa la iska duufsanaya gabdhaheenana waa qalbi wanaagsan waa iska qalbi raqiiqsan yihiin laakiin idinkaana la rabaa maxaan ku rahdaa in ina gacan qabatiin oo la talisiin saldhigaaneta cabdicasiis haddaad tagtiin maalmaha khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga waa naxaysiin run ahaantii inta gabdhaaan kasoo badbaadino badda inta gabdho maxaan ku rahdaa iyaga oo sarqaansan ama daroogo loola siiyey oo dhadhacayo kulligoodana haddaa dhahda hooyadaada kuwaca oohina afka kala furaayan waayo hooyadada waxay been usoo sheegtay waxay tiri saaxiibtay wax lasoo barana ama aroos heb heblaayaan ka qayb gala ase maxaan ku rahdaa meelahaneeta joogtaa ee darooga iyo waxyaalo lasoo siiyey arrinta la yaab kale ayaa ah in ciidamada dowladda federaalka ay ilaalinayaan xeebta liido oo uu ka jiro fasaadkaas aan soo sheegnay kaas oo aad usoo kordhay wixii ka dambeeyey laba kun kow iyo tobankii qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa marar badan si adag uga hadlay dhaqan xumada iyo fasaadka ka jira hoteelada ku yaala xeebta liido iyagoona dhallinyarada iyo guud ahaan ummadda uga digay fasaadka iyo canqaabka adag ee ka dhalan karaa waxaa soo badanaya dadka ka tegaya shaqada maamulada la shaqeeya shisheeyaha si ay uga badbaadaan xarakada shabaabul mujaahidiin oo ugaarsata saraakiisha iyo xubnaha maamuladaasi dad badan ayaa isaga tegay howlihii ay hayeen ka gadaal markii eheladoodu ay la hadleen islamarkaasina ay u sheegeen in arrintani ay dil ku mudan karaan kuwo kale ayaa iskood u go'aansaday in ay howsha joojiyaan maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamulada xubnihii la shaqaynaya qaarkood ay shaqada ka tageen magaalada wallan weyn ayaa dadkii ka shaqaynaya qaarkood waxa ay ka fadhiisteen shaqada dadku iminka waxa ay gaareen in ay muuqaalla iska soo duubaan islamarkaasina ay caddeeyaan in aanay ka mid ahayn xubnaha maamulka aanayna la shaqay doonin nin oday ah oo waayeela ayaa waxa uu ka soo muuqday muuqaal dhowaan internetka lagu baahiyey kaas oo laga duubay xilli uu taagnaa suuqa xoolaha ee magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose muuqaalkaasi ayuu xarakada shabaabul mujaahidiin ku ogeysiinayey in uu ka tegay shaqadii maamulka wuxuu hoosta ka xariiqay in canshuur qaadid loo xil saaray islamarkaasina in yar uun uu shaqeeyey iminkana durbo uu go'aansaday in shaqada uu ka tago dhammaan dadweynaha ku nool degmada wallaweyn iyo agagaarkeeda dhammaan muslimiinta ee maamulka muslimiinta ee meel kasta nooga hareeraysan waxaa ogaysiinayaa inaan ka tani sulay shaqaalinimadii maamulkii degmada wallaweyn gaar ahaan iyo guud ahaan canshuurta waa ka tani sulay hal maal naa qaadi maalintina istayfurullah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa horey waxay u dishay xubno badan oo ka mid ahaa maamulada shisheeyaha la shaqeeya halka kuwo kalena ay dhaawacday waxaase xusid mudan in ay inta kalena ku raad joogto halka warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ammaanka ee waddanka tunis ayaa waxay xabsiga dhigeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkaas warar ka imaanaya waddanka tunis waxa ay sheegayaan in saacadihii loosoo dhaafay ciidamada ammaanka ee waddankaasi ay gacanta ku soo dhigeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uu hawshooda hakiyey madaxweynaha tunis ninka la yidhahdo qays ciid xildhibaan lagu magacaabo yaasiin al ciyaara oo ka tirsan baarlamaanka waddankaas tunis ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada ammaanka iyaga oo sheegay in ay wataan warqad ka soo baxday waxa loogu yeeray garsoorka waddankaas xildhibaankani ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu wuxu dhimay karaamada ciidamada milatariga ee dalkaas sida hadalka loo dhigay islamarkaasina muddo laba bilood ah inuu xirnaa doono oo xabsi uu ku jiri doono ayaa la shaaciyey saacado kadib markii xildhibaankaasi la qabtay waxay mar kale ciidamada ammaanku gacanta ay ku soo dhigeen xildhibaan kale oo lagu magacaabo maahir sayd kaas oo asna ka tirsan baarlamaanka waddankaas sillamada xildhibaankii hore ciidamadu waxay ku doodeen inay wataan warqad ka soo baxday garsoorka dalka qareenka u doodaya xildhibaan maahir sayid ayaa waxa uu sheegay in uu socdo ololo ballaaran oo lagu ugaarsanayo xildhibaanada markii la afgembiyey dowladdii waddanka ka jirtay sida uu yidhi warka odhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageynta